axmed cabdulaahi aad baad umahadsan tahay waxa uu maanta weerar gaadmaa uu ka dhacay xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo waxaa weerarkaasi kadib xilli aan qadka taleefonka kula xidhiiray dad goobjoogayaal ahi waxay ii sheegeen in dadkii weerarka soo qaaday ee goobta looga dilay ilaa iyo shan qof sidoo kalena ay meesha ku dhaawacmeen dad kale oo ka tirsan saraakiisha goobta ku sugnayd ee uu ka mid yahay nin la yidhaahdo bambiina oo asigu la sheegayay inuu ka tirsan yahay ciidanka nabad sugidda maamulka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaa dhaawac uu soo gaaray mid kale oo rayda oo goobta ku sugnaa waxaana lasoo afjaray dhaqdhaqaaqii ay ciidanka al-shabaab ay kusoo qaadeen xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya saacado kadib sidoo kale taliyaha ciidanka booliska ee gobolka baay korneel mahad cabdiraxmaan aadan oo aan taleefonka kula xiriiray ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada iga siiyo sida ay wax u dhaceen balse waxa uu ii sheegay in ay dhaqdhaqaaq ciidan ay ka wadaan gudaha magaalada baydhabo sidoo kalena ay soo afjari doonaan guud ahaan howlgallada ay ka wadaan gudaha magaalada baydhabo saacadaha fooda inagu soo haya
waa gartay dabcan madaxtooyadii la weeraray waxaa ku sugnaa ciidamada amisom gaar ahaan kuwa ethoobiya iyaga wax khasaaraha oo gaaray ma la ogaaday ilaa iyo haatan ma jiro warar dheeraad oo kasoo baxaya madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee ii xaqiijinaya in khasaaraha guud ee goobta ka dhashay balse dadka reer muqdisho waxay ku maqli doonaan wararka iyaga dambe hadda bal ka waran xaaladda magaalada baydhabo iyo halkii lasoo weeraray
goobta lasoo weeraray haatan jawiga aad ayuu u degan yahay waxaana guud ahaan gudaha magaalada baydhabo ciidanka amisom iyo ciidanka nabad sugidda iyo sidoo kale ciidanka booliiska maamulka ciidanka booliiska gobolka baay ayay ku gaafireegayaan guud ahaan magaalada waxayna wadaan howlgallo sidoo kale ay ku baarayaan guud ahaan wadooyinka magaalada baydhabo ayagoo gaadiidka istaajinaya sidoo kalena guud ahaanba magaalada ka dhigay goob yar inay bandow noqoto haatanna waxaa soo hagaagaya isu socodka gaadiidka iyo dhaqaaqi bulshada kadib markii lasoo afjaray howlgalkii ka socday xarunta madaxtooyada kadib markay dhowaan weerar ay kusoo qaadeen ciidamo ka tirsan al-shabaab